halkani waa mid ka mid a goobaha ugu saxmadda badan ee magaalada jigjiga ma aha goob lagu cunteeyo balse waa goob lagu cabo shaaha waxaana goobtan yimaada maalin walba boqolaal shacab ah kuwaasoo shaahani uga yimaada goobo kala duwan oo magaalada jigjiga ah waxaana maqaaxidani lagu magacaabaa maqaaxida shaaha ninka waana ninka keliya ee magacan lagu yaqaano waxayna goobtani ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada jigjiga haddaba maxamed cabdulaahi waa mulkiilaha maqaaxida shaaha ninka waxaana wax ka weydiiyey sababta uu ugu baxay magacan iyo weliba muddada uu ka shaqaynayey xirfaddan shaaha shaah ninku magaciisa wuxuu ku baxay haddaad weydiisay keligey baan ahaa magaalada jigjiga wax shaaha kariya oo nin ah keligey baan ahaa dad badanoo kafteeriyala baa jira kafteeriyadii shaahuna waa kala laba kafteeriyada waxyaaba badanoo kalea ku dhex jira soo halgartay ma aha marka anu shaahun baan karinayey wuxuu magacu ku baxay magaca bulshadaa bixisay aanu ma bixinin waayo adiga dhowr kaloo maanta shaah iga cabay baa berrinta suuqu isku weydiinaya war shaahi ninkaynageed nin shaah fiican buu ahaye shaahisi inoo gee bay ku odhanayaan aan doonanne markaa arkay bulshadii oo ku qawlaysa shaaha ninkayna gee baan anna boodhkii ku soo qoray magacu saasuu horta isagu ku baxay niyow shaqada waxaan wadaa saan garanayo dhowr iyo toban sano koob iyo toban sano way gaadhaan malaynayaa xilligaan bilaabay shaqada magaalada jigjiga ka shaqeeyo wakaa maya niyow anun bay igu dhalatay anu markaa bilaabayey maqaaxidu sidana u hana qaadi oo isu raacaysaaba ma lahayn war ku day bay ahayd xaaladdaydu sidoo kale maxamed cabdulaahi ayaa waxa uu sheegayaa waxa uu kaga duwan yahay shaahiisa shaahyada kale ee magaalada walaale wax gooni oo kale ma jiraan sirtu waa dhanay kolley dee qof waliba wixiisa suu wanaajiyo buu dhadhankiisu noqonayaa higsiga uu yeeshuu dhadhankiisu noqonaya maxamed cabdulaahi waa mulkiilaha maqaayadda shaaha ninka ee magaalada jigjige ayaa waxa uu sheegayaa inayna u qorshaysnayn in xirfaddan uu wax kale ku bedelo dad badan ba waxay dhahaan hadda maxamedow dee ka lacagaysa taymaado wax kale ku bedeshi anna wax kastoon ka helo ooma socdo wax kale inaan ku bedelo shaqada haddii lacag laga helo dee faracyo kale ha yeelato laakiin shaqadan inaan beerdareeyo diyaaru miihi inaan hayo oo aan higsigaan ka leehay aan ka gaadho baa rajaynaya haddii ilahay dhaho waa ka mar kale maxamed cabdulaahi oo sheegaya caqabadihii ka soo maray shaqadani shaahkarinta iyo sida ay dadka qaar ula yaabanaayeen markii uu bilaabayey xirfaddani haa in badan dad badan ay la yaabanaaba jir waxaa jira nin igu yidhi guri baan dhisaayey waa dhoweyd ninka nin dhallinyara marka dhallinyaradii kuuliga ahaa ka mida baa wuxuu igu yidhi niyow waagaad maqaaxyada shidanaysay anugaa kula yaabanaa maantana heerkaad ka gaadhay gurigaagaad ka dhisaysaan kuuli ka ahay igu saasuu nin igu yidhi somaada garanin marka alxamdulilah rabbi caalamiin in badanoo ila yaabanayd way jirtaa laakiin anigoo ma joojinaynin nin shaqaysanayo maan ahaa yalla yaab waxaa qofkii qof baryahaya inaad bilaadanka barido bulshada oo dhinacyaha iska eegtoo tiraa hebelow inaan ku qadayo idhiib taasaa wax laga xishoodaa marka alxamdulilah rabbialcaalamiin shaaha ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu cabista badan yahay dunida marka laga reebo biyaha la cabbo oo kaalinta koowaad ku jira iyadoo dadka soomaalida ahna ay yihiin dad shaaha aad u cabba islamarkaana ku kala warqaata haddaba macaamiisha shaaha ninka ee magaalada jigjiga ayaa aaminsan waxa uu kaga duwan yahay shaahani shaahyada kale ee magaalada dee shaah macaa jigjiga aad bay ugu badan tahay meel suuqan laakiin ninkan oo kale dee intaasoo maqaaxiyood buu u dhigmaa ama shacab hadday noqoto hadday macnaa tayo noqoto dee waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee jigjiga shacabka ku xihan maqaaxyadan shaaxa ninka ee maxamed saddexda waqtiba waan imaadaa waxaan ka mid ahay dadka kastamarkiisa ah oo meeshatan ku xihan oo imaada oo shaaxa ka caba gelinka hore iyo gelinka dambe marka su-aashaad haddaan kaga jawaabo haa waa maqaaxyadan maqaaxyada ugu caansan oo ugu shaaxa macaan xagga dhadhanka iyo xagga tayada dadka badan oo magaaladan ay ku xihan yihiin gebagabadii maxamed cabdulaahi waa shaaha ninke waxa uu ku booriyey dhalinta iyo cid kasta oo shaqaysanaysa in ayna ka faanin shaqada oo ay ku dhiiradaan geesta kalena sheegay in shaxaadku ceeb yahay aad iyo aad inay dhallinyaradu shaqaysato oo la isdhiirigeliyo oo qofkii xataa la arkay isagoo shaqo tagahaya la dhiirigeliya aan maaragtay niyad xumo lagu beerin baan aad iyo aad bulshada ugu baraarujin lahaa marka dhallinyarada shaqo taga isleh in la dhiirigeliyo oo aad iyo aad waad mahadsantahay layidhaah baa maaragtay baa anu fari lahaa bulshada maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga